hadalka milatariga soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo la furay waddada isku xirta magaalooyinka matabaan iyo beledweyne halkaasoo kooxo hubaysan ay dhigteen isbaarooyin caqabad ku ahaa dadka safarka ah gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal odawa yuusuf raage ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku-haynta amniga magaalada beledweyne oo ay ka sameynayaan bara kontarool oo lagu hubinayo dadka gelaya magaalada iyo kuwa ka baxaya si aysan ugu dhex dhuumanin kooxda al-shabaab loona ilaaliyo deganaanshaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga
ciidamadii qarankaa la wareega amniga magaalada waxaa laga samay doonaa jagboyntiyo iyo bara kontarool oo magaalada cidda ka baxaysa iyo cidda soo gelaysa lagu kontarool haddii kaloysan ahayn waxay noqonaysaa haddaan sidaas la samayn argagixisadaan la dagaalamayn inay noogu soo dhex gambatay dadkeenna halaagto soo maaha sida horeba mararka qaar u dhacday dadkeenna u dhibaateeyeen waxaan rabnaa marka waxaan rabnaa marka ciidamadaas amniga sugaaya ee booliiska leh ee niisa leh ee milatariga leh waxaan u baahannahay amniga in loo fududeeyo see loogu fududaynaa waxaa loogu fududaynaa jagboyntiska iyo meelaha ay joogaan in la ixtiraamo hubka markaad magaalada aadaysid xeeraad degan tahay amba furunta laynkaad ku jirtaa meesha taliyaashaada iyo horjoogayaasha ku horjooga ay kugu amraan inaad dhigato seed soo gele adoo muwaadin hoo xurahoo cid ku taabanaysa aysan jir magaaladaada soo gal warkaas sooma caddo waddooyinka ayadana sidaasoo kale ciidamo ayaa loo xil saaray oo ilaalinaya amniga waddooyinka si magaaladan ganacsigeedii iyo nidaamkeedii isu socodka oo ugu deganaado taasna waxaan rabnaa ayadana arqalad inaysan ka soo laaban dhinaca kale taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi sambalolshe ayaa sheegay in magaalada beledweyne aysan kusii jiri karin xaaladda hadda ay ku sugan tahay ee kala qaybsanaanta iyo in calamo kala duwan la wato wixii hadda ka dambeeyana ay samaynayaan maamul lagu midaysan yahay siduu yidhi meeshaan siday u tahay musee alle kartee in sida ugu dhaqsiyaha badan dhibaddhisu loogu sameeyo oo ay wejigan weji ka bedelan ay yeelato haddii ilaah yidhaahdo annaga dabcan dadaalka aan wadno waa wax aan ummadda ugu danaynayna wax annagu aan ku danaysanayna maaha waxaan rabnaa haddii hadda ka hor aan magacyo kala duwan aan kala lahayn hadda kadib hal magac inaan wada qaadanno haddii ilaah yidhaahdo mana dhacayso inaan calamo kala duwan aan oggolaanno inay magaaladan ka surnaadaan hal calan oo heshiis lagu yahay iyo hal maamul oo heshiis lagu yahay oo nimba dhinaciisa uu haysto oo nimba dhinaciisa uu ka leeyahay ayaan hagaajisanaynaa insha allaahu ammaan darra dambana inay ku soo noqoto ma rabno maanta wixii ka dambeeyey tawfiiq ayaa ilaahayna haleeshiiyey ayadaan rabnaa inaan ku mitidno qof kastana uu ka ilaaliyo duldulaalaha qof kastana uu ka ilaaliyo meel kasta meel uun wax ka soo geli karaan annagu dadka waxaan rabnaa hadday ree hiiraan yihiin inay midaysan yihiin beesha meesha aan goonida u degta hadday tahay inay midaysan tahay dadka la dega dhammaantood inay midaysan yihiin statekon inuu midaysaan rabna annaga annaga state midaysanaan rabnaahe ma rabno state qaybsan ma rabno ma agolin dad midaysanaan rabnaa soomaali midaysanaan rabnaa wax lagu midaysayaan rabnaa ammaankii magaalada waa la wareegnay xarumihii dawladda waa la wareegnay midda noo dhimanna waxay tahay dagaalkii shabaabka inaan aadno dalkii dabaxorayntiisii oo aan ku mashquulsanayn awal oo labadii sano lasoo dhaafay aan ka mashquulnay dib inaan ugu noqonno furimihii dagaalka dib inaan dadkii u abaabulno dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa maalmahan ku naaloonaya xaalad nabadeed kadib markii la furay waddooyinka lagana sifeeyey dhammaan isbaarooyinkii yaallay oo caqabad ku ahaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga deegaanka